magaalooyinka muqdisho nairobi iyo magaalada baydhabo waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweyne shariif xasan sheekh aadan bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan waxaa lagu wadaa in deegaanada koonfur galbeed ay ka dhacdo doorashada hogaanka maamulka koonfur galbeed iyadoo wakhtiga uu kasii idlaanayo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan kulamada ka socda nairobi muqdisho iyo baydhabo ayaa dhammaantood waxay yihiin kuwo lagu doonayo in isbeddel hogaamineed uu ka dhaco maamulka koonfur galbeed magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxaa ku kulmay guddoomiyihii golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari sanatarro iyo xildhibaano laga soo doorto deegaanada koonfur galbeed waxaana la yskula soo qaaday suurtagalnimada in booska uu banneeyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo ay arkaan dad fara badan oo ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed mid cuuriyaamiyey hanaankii maamulka koonfur galbeed iyo waxyaabo badan oo laga filaya maamulka inta uu talada hayay inuu ku tillaabsado magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka koonfur galbeed shalay waxaa gaaray mas-uuliyiin hore xilal uga soo qabtay dowladda dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed xubnaha gaaray magaalada baydhabo waxaa ka mid ah aadan maxamed nuur aadan sarasuur iyo siyaasiyiin kale kuwaas oo la baxay isbahaysiga badbaadada maamulka koonfur galbeed waxaana kulamo xalay ilaa shalay ay wadeen ay iskula soo qaadeen abuuritaanka isbahaysi awoodda isugu geeya in meesha uu banneeyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan muqdisho waxaa iyaguna ku sugan mas-uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay soomaaliya waxaana ka mid ah wasiirkii maaliyadda ee dowladda soomaaliya maxamed ibraahim fargeyti iyo xubno xildhibaan ah oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo dhammaantood u ololeynaya in ay xoogga isugu geeyaan in hogaanka maamulka koonfur galbeed laga wareejiyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan hase yeeshee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo u muuqda mid ku talagashan saamaynta uga imaan karta dhinacyada ka soo horjeeda ayaa isna bilaabay kulamo gaargaar ah oo la qaadanayo xildhibaanada maamulka koonfur galbeed kulamadii ugu dambeeyey ayaa waxaa la sheegayaa in ay xalay ku yeesheen magaalada baydhabo xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyo shariif xasan sheekh aadan waxaana uu u gudbiyey sida ay uga go-an tahay in mar kale uu ku guulaysto hogaanka maamulka koonfur galbeed isagoo shariif xasan sheekh aadan sidoo kale uu sheegay in hogaamintiisa sanadkan ay ka duwanaan doonto sannadihii uu soo hogaamiyey maamulkaas sidoo kale waxa wararka qaar ay sheegayeen in shakhsiyaad caan ah ay ku jiraan dadka u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed qaarkoodna waxay wararku sheegayaan in ay suuragal tahay in dowladda soomaaliya ay taageero ka helaan si ay ugu soo baxaan doorashada maamulka koonfur galbeed nofembar bartamaheeda ayaa la filayaa in doorasho madaxtinimo ay ka dhacda maamulka koonfur galbeed waxaana xaalado siyaasadeed oo saameyntooda leh xilligan laga dareemayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay